bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo afar iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum welina waxaan ku jirnaa dhaqdhaqaaqii milatari ee u dhexeeyey uxud iyo alaxsaab oon soo aragnay sariyatu abi salama iyo oo guul ka dhammaatay bactha cabdullaahi bnu unays oo guul ka dhammaatay ghaswatu bani nadiir oo guul ku dhammaatay ghaswatu najd oo guul ku dhammaatay iyana ghaswatu badrin ithaaniya oo guul aada u weyn ku dhammaatay iyo dee labadii bacthi ee rasuulka uu diray ee ducaadda la laayay bacthi rajiic iyo bi'r macuuna waxaa hadhay waxaa inoo hadhay marka ghaswo la yidhaahdo duumat ljandal duumat aljandal caada wuu soo laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam min badr ayuu kasoo laabtay badrin suqraa tii oo kulligeed wada guush ahaydee ganacsigiina boqolkiiba laba boqol la faa-iiday abu sufyaan iyo qurayshna ay cabsatay iyaguna ay sideed maalmood joogeen beder ballantii iyaga oo kun iyo shan boqola waqad saada isaga uu camimay uu ku baahay uu meel walba gaadhay almandiqata gobolka oo idil iyo madiine iyo agagaarkeedaba al-amnu amni wasalaamu iyo nabadgelyo wadma-anad ay xasishay dowlatuhu dowladdii islaamku ay xasishay ama dowladdii nabiga fa tafaraqa wuxuu u gacan banaanaaday litawajuhi inuu u jeesado ilaa aqsaa xuduudi alcarabi carabta xuduudda sohdinta ay leedahay meesha ugu fog xataa tasiira si ay ugu ahaato oo ugu soo wareegto assaytaratu gacanta sare lilmuslimiina muslimiinta say ugu soo wareegto cala almowqifi talada talada jasiira alcarabiya o dhan say ugu soo wareegto ow yactarifa uu ictiraafo u garwaaqsado u aqoonsado bidaalika arrintaas almuwaaluuna kuwa la jaalka ah waalmucaaduuna iyo kuwa la colka ah labadaba kuwa kula jaalka ah eed saaxiibka tihiin ee ku jecel ee kula jira iyo kuwa kaasoo horjeeda intaba makatha wuxuu ku nagaaday rasuulku bacda badrin suqraa badertii yarayd ama badertii labaad dabadeed fil madiinati magaalada madiine wuxuu ku nagaaday sittata ashurin lix bilood uma markaa kadib jaaat waxaa timid jaa-at waxaa soo gaadhay ilayhi jaa-a ilaa markii la yidhaahdo waxa weeyaan waa soo gaadhay jaa jaa-at ilayhi waxaa soo gaadhay al akhbaaru warar baa soo gaadhay oo dhahaya biana alqabaa'ila qabiilooyinka oo degan xowla duumat iljandal meesha la yidhaahdo oo qariiban min ashaam shaam u dhow taqtacu dariiqa inay waddada gooyaan oy burcad yihiin hunaaka halkaas oo watanhabu ay dhacdo maa yamuru bixa biha iyada wixii soo mara ah oo safara ay dhacdo iyo wa annaha iyadii qad xashadad inay uruursay jamcan ciidan kabiiran oo weyn oo turiidu ay doonaysa an tuhaajima almadiinata magaalada madiine inay kusoo weerarto fastacmala wuxuu uga tegay rasuulku maamulka iyo tukinta salaada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam cala almadiinati magaalada madiina sibaac ibnu curfuta nin la yidhaha sibaac ibnu curfuta alkhifaari wa kharaja wuu baxay rasuulku fii alfin waa ciidan aada u weyn fii alfin kun isagoo wato min almuslimiina muslimiinta likhamsin layaalin shan habeen oo baqiina ka hadhay min rabiici alwal bisha rabiici alawal oy shan habeen ka hadhay sanata khamsin min alhijra sanadkii shanaad ee hijrada ayaa la galay marka sanadkii afraad wuu dhammaaday wa akhada wuxuu horu qaatay rasuulku rajulan nin oo min bani cudrata qabiil reer bani cudra la yidhaahdo kaasoo daliilan tusiya waddada daliilan garhwadeen ah daliilan garhwadeen kuwa oo dhulka yaqaana nin dhulka yaqaano oo daliil kuu noqdo oo waddada la maraya ku tusa daliilan ku tusinaya litariiqi waddadii ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo madkuur baa la yidhaahdo kharaja wuu baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalama inta ciidanka saa weyn isagoo wata yasiiru leyla habeenkii oo dhan waa la guuragalaynayay wayakmunu waa la dhuumanayay oo waa la gabanayay annahaara maalintii saas maxaa loo yeelayay xataa yufaaji'a acdaa'uhum cadowgooda si loogu kadiyo oo iyagoon warkaa helinuun gurada looga baxo inuu ku soo kadiyo wahum iyagoo qaaruuna wax soo caydhsanaya soo weeraraya qaaruuna waxaa la yidhaha af carabiga waxaa lagu fasirayaa ay taalibuuna taalibuuna wax eryanaya oo iyaga ayaa soo waxay ku soo socdeen inay magaalada madiine qabsadaan soo maaha saasaa laga wadaa qaaruuna iyagoo ah kuwa soo weerartamaya oo weerar ku jira oo wax caydhsanaya falamaa markii danaa minhum uu soo dhowaaday idaa hum markaaba muqrabuuna waa kuwa iyaga la caydhsanayo oo iyagu cararaya oo oo lagu daba jiro muqrabuuna lagu daba jiro tii horena ismu faacil bay ahayd tanna waa ismi mafcuul waa isku mid un labadani qaaruuna markii horena iyagaa xagga usoo jeeday oo rabay inay wax caydhsadaan haddana iyaga ah muqrabuuna kuwa la caydhsanaya oo cararaya marka raggii way carareen fa hajama wuxuu weeraray rasuulka iyo ciidankiisii calaa maashiyatihim xoolahoodii iyo wa ricaa'ihim iyo xoolahoodii waa isla miduun maashiyadana waxaa laga wadaa lo-da iyo adhiga iyo yaa laga wadayaa maashiya la yidhaah ricaa'ihimna waa geela fa asaaba wuxuu asiibay man asaaba fa asaaba wuxuu asiibay man asaaba ciddii la asiibay ciddii la dilay ee la gaadhay wa haraba man haraba ninkii cararayna waa cararay wa amaa ahlu duumati ljandal dadkii duumatljandal fafaruu way carareen fii kulli wejhin dhinac walba bay u baxsadeen falamaa nasala almuslimuuna muslimiintu markii ay soo degeen bisaaxatihim xeradoodii iyo meeshay deganaayeen lam yajiduu axadan cidna maysan helin waa niman remiyo yaqaana sida loo baqdo ay baqdeen wa aqaama wuxuu ku nagaaday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam ayaaman maalmo wabatha wuxuu ku kala firdhiyey assaraaya ciidamo ayuu ku kala bixiyey wa faraqa aljiyuusha ciidamadiina wuu ku kala diray meel walba ha la soo raacdeeyaaba falam yusib lama asiibin oo lama helin minhum iyaga axadan cidna way carareen way fogaadeen uma markaa kadib rajaca rasuulku wuxuu kusoo laabtay ila lmadiinati magaalada madiine ayuu kusoo laabtay wa waadaca wuxuu heshiis la galay heshiis nabadgelyo uu la galay fii tilka alghaswati duulimaadka isaga ah cuyaynatu bnu xisnin nin la yidhaahdo cuyayna ibnu xisnin laakiin waan arki doonaa wuu ka baxay ballantii oo cuyaynatu xibsin xisnin wuxuu ahaan wuxuu noqday dadkii kasoo qeyb galay ghaswat alaxsaab dadkii kasoo qeyb galay ayuu noqday ballantii wuu buriyey laakiin ugu dambaystii wuu islaamay waxaanu ahaan jiray kuwii oo mualafatu quluubuhum kuwo mar walba wax la siin jiray oo kaaba qabiilada ah kuwaas ayuu ku jiray cuyayna btu xisn waa caan waaye wa duuma meesha duumo la yidhaahdo bidammi oo duumo la yidhaahdo oo la godo mowducun meel waaye macruufun oo la yaqaano oo bimashaarifi shaami soohdinta shaam ku taalla beynaha iyada iyo wa beyna dimashqa magaalada dimashqa la yidhaahdo ee macruufka ah waxaa u dhexeeya khamsu layaalin shan habeen socod wa bucduhaa fogaanteeda min almadiinati magaalada madiine ay ka fog tahayna khamsa casharata leyla shan iyo toban habeen meel loo socdo weeye marka waxay u dhowdahay dimashq ayay u dhahday waa xuduudda shaam waa meeshan hadda la yidhaahdo uun tabuuk iyo meelayogaas wey ama meel ku dhow bi haadihi tantada al ijraa'aati ee tallaabooyinka ah ijraa'aat waa tallaabooyinka la qaaday bi haadihi tantada al ijraa'aati ee tallaabooyinka ah waa waa faallo uu bixinayo mu-alifku waaye tani wa bi haadihi tantada al ijraa'aati ee tallaabooyinka alsariicati ee deg deg ah alxaasimati ee go-aanka adag ah wa bi haadihi alkhitad iyo qorshayaashan alxakiimati ee xigmada badan alxaasimati ee labaclabaca lahayn yuunajaxa annabiyu nabigu wuxuu ku guulaystay fii basti lamni amni iyo nabadgelyo in lagu faafiyo oo lagu fidiyo wa tanfiidi salaami nabadgelyo in la meel mariyo fi lmandiqati gobolka idil waasaytarati cala almowqif taladana in gacanta lagu dhigo talada meesha in gacanta lagu dhigo wa taxwiili majra alayaami maalmuhu wadada ay hayeenna in la bedelo lisaalixi lmuslimiina muslimiinta xaggooda iyo wax muslimiinta u dan ah iyo dhinacooda in loo soo wareejiyo iyo wa takhfiifi lmataacibi dhibka iyo dhibabka in laga fududeeyo dhibkii ama dhibkii ama dhibaatooyinkii wa takhfiifi lmataacibi dhibaatooyinka in laga fududeeyo addaakhiliyati ee gudaha ahayd ee magaalo madiine gudaheeda ka dhacaysay waalkhaarijiyati iyo kuwii bannaanka ahaa allatii taasoo kaanad ahayd qad tawaalad tii iskaga soo daba dhacday calayhim iyaga iskaga soo daba dhacday oo axaatat bihim soo hareereysay min kulli jaanibin dhinac walbana ka soo hareereysay faqad sakat faqad sakata waxaa shib yidhihoo aamusay almunaafiquuna munaafiqiintii wastakaanuu markaasay isdhiibeen wa tama waxaa dhammaystirmay jalaa-u qabiilatin qabiilo in la raray oo minalyahuudi yahuudi ka mid a wa baqiyat alukhraa tii hadhay ee kale yaa waxay baaqi way joogtaa iyadu tudaahiru iyadoo muujisanaysa biiifaa'i xaqi ljiwaari derisnimada xaqeeda inay oofinayso iyo wa biifaa'i alcuhuudi iyo inay fulinayso ballamadii walmawaahiiqi heshiisyadii la galay wastakaanat waxaa iyaduna hogaansatay albadwu nimankii reer baadiyaha ahaa waalcaraabu iyo kuwii reemiyiga ahaa waxaadad qurayshun qurayshna way ka waabatay way kusoo dhici weyday xaadad way iskaga leexatay oo way ka waabatay oo way kusoo dhici weyday qurayshun can muhaajabati almuslimiina inay muslimiinta soo weerarto wa wajada almuslimuuna muslimiintii waxay heleen fursatan fursad ama haad ayay waxay u heleen linashri lislaami islaamka inay fidiyaan wa tabliiqi risaalaati rabbi alcaalamiina iyo rabbilcaalamiin risaalaadkiisa iyo farintiisa inay dadka gaadhsiiyaan maxaa jira dagaalkan dhan ee lagu jiray aan ka sheekaynayno waxaa loo galay uun maaragtay laba hadaf bes baa loo galay dan kale oo laga lahaa ma jirin madaxnimo laguma rabin dhulballaadhsi ma ahayn xoolo lama rabin wax adduunye ma ahayn waxaa la rabay uun laba shay difaac inaad isdifaacdo oo ninkii dee rabay inuu ku dilo uu ku barakiciyo inaad iska celiso ood xaq u leedahay iyo midda kale diintan islaamka fa inay dadka la gaadhsiiyo iyagoo ama ha qaateen ama ya qaadanin laa ikraaha fi diini waayo taas cid ku qasbaysaa ma jira maxaa jira haddii diin laguu qasbo munaafiqun baad noqonaysa afka baarkiisana waad ka dhihi gudahana marka raalli kama tihid munaafiq baad noqonaysaa marka sidaa darteed weligeed diin layskuma qasbaba lama arkin diin laysku qasbo weligana rasuulku kuma qasbin muslimiintii hore ee diinta fahamsanaayana weligood diin cid mayna ku qasbin maxaa jira diin laysku qasbay dee diin ma noqonayso laakiin in dadka diinta la gaadhsiiyo ama ha qaateen ayana qaadanine hadday cidi ishortaagto arrintaas ciddaa in laga wareejiyo hadafka kale ee dagaalka uu u galay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam kaasuu ahaa marka sanadka afraad ee hijrada wuxuu ahaa sanad xaafil ahoo buuxa oo mug leh guulo badanna la gaadhay dhibaatana ay timid waana sunnada ilaahay subxaanahu watacaala sunnadiisa weeye oo in muminiinta la imtixaano sanadkaas afraad dagaalkii uxud waxaa lagu dilay toddobaatan nin baa lagu dilay bi'ru macuuna waxaa lagu dilay toddobaatan bacthu rajiic waxaa lagu dilay toban marka waa dee ciidan saa u badan boqol iyo konton saxaabi oo hal sano kaa dhimatay dhibaato weyn bay ahayd laakiin islamarkaa haddana guul weyn unbaa la gaadhay reer bani nadiir waa la raray waxaan u jeedaa reer bani nadiir haa waa la raray nimankii reemiyiga ah ee carabta ahaana waa la edbiyey oo intaasoo khaswo ayaa lagu qaaday qurayshna waxa weeyaan ballantii lagu ballamay iyadaa ka baxday way ku ceebowday muslimiintana nasri ayay u ahayd sidaa daraaddeed sanadkaa afraadi wuxuu ahaa sanad guuleed haddana waxaan gelaynaa sanadkii shanaad ee hijrada ayaan gelaynaa oo ah ghaswat laxzaab ghaswat laxzaab gabagabadeedaan arki doonaaye waa weerarkii ugu dambeeyey oo lagu soo qaado magaalada madiina rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo asxaabtiisa weerar lagu soo qaada kii ugu dambeeyey weeye qhaswatu xunayn way jirtaa nin oo maalik ibnu nuwayr la yidhaahdo wax urursaday laakiin yani kii dagaal weyn oo lagu soo qaado al- calal aqal magaalada madiine kan- kanaa ugu dambeeyey sidaa daraaddeed wuxuu rasuulku yidhi al'aana naqsuuhum walaa yaqsuuna hadda wixii ka dambeeya annaga ayaa weerarayna ee nama soo weerarayaan weerar dambe magaalada madiine laguma soo qaadin qaswat laxsaab kadib laakiin qaswat laxsaab waxay ahayd qaswo aada iyo aada u dhiba- dhib badan bay ahayd waxaana ka dambeeyey yuhuudda ayaa ka dambeysay yuhuuddii reer bani qurayda ayaa quraysh u tegay quraysh baa waxay kusoo qanciyeen inay dagaalka soo galaan reemiyiga oo dhanna way ku wareegeen wax alla wixii reemiyi ahaa way ku wareegeen oo najdi joogay oo markaasaa qolo walba waxaa la yidhi waa- lacag baa loo ballanqaaday iyo xoolo markaasaa waxay soo ururiyeen ciidan kii ugu badnaa oo jasiira alcarabiya lagu arko oo toban kun ah marka muslimiintii halis weyn bay galeen magaalada madiine in lagu soo duulo oo la laayo baa la rabay magaalada la qabsado laakiin saxaabiga weyn ee la yidhaahdo salmaan alfarisi yaa tala keenay oo in dhufays la qodo magaalada in dhufays weyn la qoto oo god ah marka waqti qabowna way ahayd waqti aada u gaajo badanna way ahayd ee go-doomintuna bil dhan bay socotay hal bil oo kaamil ah marka bil dhan oo dagaal lagu jira waa markii koowaad ay arkaan muslimiintu waxay arki jireenuun maalin iyo maalin gelinkeed yaa la dagaalami jiray laakiin bil idil oo muxaasariin ay meel ku yihiin oo cunto fiicanaan la haysanin oo uu qabow jiro oo meel walba laga yimid xarbad acsaab bay ahayd markii dambena ilaahay subxaana wa tacaala eh, iyo yuhuuddii saddexdaa qolo ayaa kasoo qeyb gashay quraysh reemiyigii iyo yahuuddu bani qurayda saddexdaas ayaa kasoo wada qeyb gashay insha allahu tacaala waan arkaynaa iyadoo iyadoo tifaftiran ayaan ku arkaynaa kitaabka ghaswat laxzaab duulimaadkii isbahaysiga ama huwanta intakaa rabtaad dhihi kartaa huwanta caadda waxaa soo noqday almnu nabadgelyo wasalaamu iyo nabad yaa soo laabatay wahada-at way degtay oo way xasishay aljasiira alcarabiya jasiirad okeydii carabtu bacda alxuruubi dagaaladii kadib waalbucuuthi iyo ciidamadii yaraa ee la diray allatii midaasoo istaqarqad qaadatay akthara min sana wax sanad ka badan sanad wax ka badan dagaaladii qaatay kadib way degtay arrintu ilaa hasaatee ana alyahuuda yahuudda aladiina yahuudii oo kaanuu ahaayeen qad daaquu kuwa dhadhamiyey alwaanan noocyo kala duwan oo min adillati dulli ah waalhawaani iyo dulli ah waa isku mid labadaas waxba ay ku kala duwanyihin ma leh natiijata qadrihim dhagartooda daraaddeed wa khiyaanatihim iyo khiyaanadooda daraaddeed iyo wa mu'amaraatihim shirqooladooda daraaddeed iyo wa dasaa-isihim isku dirdiridooda kuwaasi lam yafiiquu kama aysan soo miyirsanin min gayihim baadinimadkii ay ku sugnaadeen ma ayna ka soo miyirsanin walam yastakiinuu mana aynan hoggaansamin ma aynan hoggaansaminoo isma aysan dhiibin walam yataciduu kuma waana qaadanin bimaa asaabahum wixii soo gaadhay oo ku dhacay oo jab ah oo min natiijati alqadri dhagarta midhaheeda ah iyo natiijada uu dhalo ah wuxuu dhalo natiijada wixii ka yimaadaa la yidhaha wixii uu dhalo ama uu dhiiqo Nati- oo min natiijati alqadri dhagarta midhaheeda iyo natiijadeeda iyo waxay dhasho ah iyo wata'aamuri iyo shirqoolka fahum yuhuuddu bacda nafyihim markii la musaafiriyey oo la tarxiilay bacda nafyihim markii la musaafiriyey oo laga fogeeyey oo loo loo tarxiilay ilaa khaybar meesha khaybar la yidhaah dalluu waxay ahaayeen yantadiruuna kuwa suga oo isha ku haya oo koranaya maa wixii yaxilu bilmuslimiina muslimiinta bal ku soo dego oo ku dhaca muslimiinta wixii ku dhaca min khilaali almunaawashaati istuurtuurkii allatii kaanad ahayd qaa'imatan mid taagan bayna almuslimiina muslimiinta iyo walwathaniyiina kuwa ee qoryaha iyo dhagxaanta caabudo oo qoraysh ay ka wadaan labadooda midna ma rabaan waxay sugayeen bal dagaalka iyo istuurtuurka iyo xabadaynta iyo dagaalka ka dhexeeya labadaas meeshuu ku dambeeya ayay sugayeen walamaa markii taxawala uu u wareegay majra al ayaami maalmuhu dhinacay u socdaan iyo guusha unbaa laga wadaa guushu dhinacu u socoto inay lisaalix ilmuslimiina muslimiinta xaggooda ay tahay markay ogaadeen oo watamakhadad ay foolatay oo ay dhashay allayaali maalmihii iyo wal ayaamu maalmihii allayaalu habeenadii iyo wal maalmihii ay dhaleen intay foosheen ay dhaleen maxay dhaleen can basti nufuudihim awoodda muslimiinta oo faafta oo baahda oo meel walba gaadha wa tawadudi suldaanihim iyo dowlanimadkoodii oo dhidibada aasta intaas markay dhacday taxaraqa way gubteen cadho haa-ulaa'i alyahuudu yahuudani aya taxaruqin gubasho tii ugu dambeysay ayay gubteen wa sharacuu waxay gudagaleen fi ta'aamuri inay shirqool sameeyaan ay muslimiinta shirqoolaan min jadiidin mar cusub cala lmuslimiina muslimiinta inay shirqoolaan wa akhaduu waxay bilaabeen yacuduuna inay diyaariyaan ama diyaargareeyaan alcuddata ciidan litaswiibi darbatin in lagu toogto taswiib waxa waa shiishid shiishkaa la yidhaha taswiib waxa marka lagugu shiishayo shiish baan idhaahna litaswiibi darbatin darbad inay ku shiishaan oy la helaan ila almuslimiina muslimiinta darbadaasoo takuunu ahaata qaatilatan mid disha oon madaxa lala soo kicin oo laa xayaata noolil bacdaha aysan ka dambeynin qof la dili iyo midna ma aha muslim dambe inaan la arkin micnihi walamaa markii lam yakuunuu aysan ahayn nimankaa yuhuudi yajiduuna kuwa helaya fii anfusihim naftooda jur-atan dhiiranaan calaa qitaali lmuslimiina inay muslimiinta la dagaalaan mubaasharatan si toos ah khatatuu waxay takhtiidiyeen oy qorsheeyeen khatatuu waxay qorsheeyeen lihaada algaradi ujeedadan iyada oo ah in muslimiinta lagu shiisho oo lagu dhufto dharbaaxa ayna kasoo waaqsanin dib dambe ayna uga soo waaqsanin khidatan qorshe rahiibatan oo khatar ah ayay dejiyeen waa sidaba hadda ay yuhuudi yeelayaan markasta dunidaas oo kale reer galbeed oo dhan ayay hadda maskaxda ka qabsadeen reer galbeed oo idil oo maraykanku ugu horeeyo wax yuhuudi wadato cid ka hor iman kartaa ay ma jirto marka markasta dad unbay ku shaqaysaneen hadda fiiri iyaga ayaa waxay soo keeneen tobanka kun ee ciidanka ah la keenayo ee carabta ah iyagu waxba kuma leh iyaga hal askari ugama jirin toban kun ayay keeneen marka adduun kale ay ku shaqaystaan mar walba waa niman khatar ah kharaja waxaa baxay cishruuna rajulan labaatan nin oo min zucamaai lyahuudi yahuudda odayaasheedii ka mid a wasaadaati bani nadiir iyo madaxdii reer bani nadiir waa kuwii la raray ilaan waxay ku kala biireen qaar bani qurayde u tegay iyo qaar khaybar tegay bay ahaayeen waxay u tageen ilaa ma ilaa qurayshin quraysh bay bimakata maka ugu tageen yuxariduunahum iyagoo kusoo kicinaya ama kusoo carinaya calaa qaswi rasuuli rasuulka in lagu duulo iyo muslimiinta madiine in lagu duulo ayay kusoo qudiyeen ama kusoo cariyeen ama kusoo buuriyeen waxaa rabtaba dheh iyo wa yuwaaluunahum calayhi wa yuwaaluunahum inay maaragtay ku gargaari daanaan inay ku gargaari doonaan calayhi rasuulka la dagaalankiisana inay ku gargaari doonaan oy gacan ku siin doonaanna way u sheegeen gacan fiican baa idinku siinaynaa bay dhiheen wawacduuhum waxay u yabooheen ay u ballan qaadeen min anfusihim xaggooda binnasri lahum inay u hiilinayaan ayay u ballan qaadeen fa ajaabathum waxaa ka yeeshay qurayshu quraysh warkii way ka yeeshay wa kaanad waxay ahayd qurayshun quraysh qad akhlafat mid ka baxday bay ahayd ballanta laga baxo ballan laga baxana ceeb bay ahayd say haddaba u tahay weligeed wakaa marka waxay rabtay ballantii ay ka baxday waxay ku soo ceshato sharafteedii bay rabtay wa kaanad waxayd qurayshun quraysh qad akhlafat tii ka baxday mawcidahaa ballanteedii filkhuruuji bixitaan ilaa badrin badr ay u baxdo ballantii mid ka baxday bay ahayd marka waxay dareemaysay xaraj iyo ceeb bay dareemaysay fara'du waxay u aragtay fii daalika arrintaa iyada inay hadda ka qayb gasho duulimaadkan ay abaabulayaan nimankan yuhuuddii inay ka qayb gasho waxay u aragtay inqaadan badbaadin lisumcatiha magaceedii iyo walbiri fulin bikalimatiha ballantii ay qaaday oo waxay leeyahay aniga waa nimid ballantii maanaan ka bixin sanadkii maahana sanadkii ka dambeeyay baa nimid ay leedahay walbiri inay baarif ku noqoto ay fuliso oo ballanta aadan jabin ballanta markaadan jabin eed fuliso waxaa la yidhaahdaa barra biwacdihi ballantiisii buu fuliyey ee walbiri inay fuliso bikalimatiha ballantii ay qaaday ballanta kelimana waa la yidhahda marka carab quraysh way soo way soo kiciyeen nimanka yuhuudda ah uma haddana kharaja wuu baxay hada alwafdu wafdigani ilaa khatafaana qabiilka weyn ee khatafaan la yidhaaha ee degan hawdkaas najdi la yidhaah ayay u ambabaxeen fa dacaahum waxay ugu yeedheen ilaa maa wixii bay ugu yeedheen dacaa ilaahi ay ugu yeedheen qurayshan quraysh waxay ugu yeedheen oo aan nabiga la dagaalano fastajaabuu lidaalika arrintaana way ka ajiibeen reer khatafaan uma taafa alwafdu wafdigii yuhuudda ah wuxuu ku wareegay fii qabaa'ili alcarabi qabiilooyinkii carabta oo dhan yadcuuhum isagoo ugu yeedhaya ilaa daalika fastajaaba lahu waxaa ka yeelay man istajaaba ninkii ka yeelay wahaakadaa sidaasaa najaxa waxay ku guulaysatay saasatulyahuudi yuhuudda madaxdeedii wa qaadatuhum odayaashoodu fii ta'liibi axsaabi alkufri kufriga xisbiyadiisa inta xaq diiday oo dhan ee gaalada ah maaragtay xisbiyadooda oo dhan inay ka hor keenaan ta'liib ka hor keenaan cala nabiyi nabiga iyo walmuslimiina muslimiinta inay kulligood ka wada hor keenaan oy kulligood dagaalka soo wada geliyaan wa calaa ithri daalika arrintaas dabadeed markii arrintaa lagu heshiiyey go-aankii ballan baa la qabsaday arrintaas kadib kharajat waxaa ka soo baxday min aljanuubi xagga koonfurta koonfurta madiine waxaa ka soo baxday qurayshun qurayshkowdhe wa kinaana qolada kinaana la yidhaah iyo wa xulafaa'ahum kuwa isku baxda ahaayeen oo min ahli tihaama dhulkan hundaha ah ee dadkiisa ah dhulka waxaa loo qaybiyaa tihaamana waa hundaha najdina waxa weeyaan waa hawdka wa qaa'iduhum hogaamiyahooda sarena abuu sufyaana uu abuu sufyaan yahay fii arbacati aalaafin afar kun waa ciidankii ugu weynaa oo qorayshna keento maxaa bederna kun bay ahaayeen ama sagaal boqol iyo konton uxudna saddex kun bay ahaayeen laakiin axsaab waxa la wixii carab ay soo kaxaysan kareen iyo iyagii afar kun bay la yimideen wa waafaahum waxaa u yimid oo soo gaadhay banuu sulaym qabiilka banuu sulaym laydhaabaa bimari dahraan meesha laydhaa ayuu ku soo gaadhay intaas waa xagga koonfurta dadkii ka yimid wa kharajad waxaa ka soo baxday min asharqi bariga madiina dhulka ku aadanna waxaa ka soo baxday qabaa'ilu khatfaana qabiilkan weyn ee khatfaan la yidhahda qabaa'iladiisii kala dunaa oo ay ka mid yihiin banus banuu fazaara nimanka la yidhaahdo banu fazaara oo yaquuduhum uu hogaaminayo cuyaynatu ibnu xisnin waa aniga hadda uun soo sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu qaswatu duumatljandal sameynayay inuu heshiis la soo galay heshiiskii kolkiiba uu ka baxay yuhuuddaa lacag siisay isaga oo marka hogaaminaya reerkiisa oo banu fazaare la yidhaahdo ayuu ku soo biiray isbahaysiga waxaa kale oo khadfaan ah ku soo biiray wa banuu mura oo yaquuduhum oo hogaaninaya alxaarith ibnu cawf wa banuu ashjac iyo reer banuu ashjac kulligood waa khadfaan bay ka mid yihiin oo yaquuduhum uu hogaaminayo mishcar ibnu ruxayla nin la yidhaah kamaa sidii kharjad ay u soo baxday banuu asadin iyo wagayraha lama kala hadhin marka cid hadhay ma jiro watajahad waxay u ambabaxday haadihi tantada al axsaabu oo isbahaysiyadan ama huwantiihi huwantani way soo ambabaxday wataxarakad waxay usoo dhaqaaqday naxwa almadiinati xagga madiine ayay usoo dhaqaaqday calaa miicaadin ballan iyagoo ku socda ballantaasoo kaanad ay ahayd qad tacaaqadat calayhi mid ku heshiisay maa- maalin lagu heshiiyey iyo qoleyba bay imanaysaa madiina wa bacda ayaamin maalmo kadib tajamaca waxaa ku soo ururay xowla almadiinati magaalada madiina hareeraheeda waxaa ku soo araray jeyshun ciid ciidan caramram caramram oo weynankii ka batay weynankii ka batay oo yabluqu uu gaadhayo cadaduhu tiradiisu casharata aalaafi muqaatil toban kun oo dagaalyahan jeyshun ciidanoo rubamaa ay suurtagal tahay yasiidu inuu ka badan yahay cadaduhu tiradiisu calaa cadadi man fi lmadiinati dadka magaalada madiine ku sugan oo dhan oo ku nool oo min annisaa'i haween ah wasibyaani caruura washabaabi dhallinyaro ah washuyuuqi oday ah yacni dadka madiine degan oo dhanba waxaa ka badnaa ciidankaasaa ka badnaa toban kun kuma nooleen magaalada madiine marka halkaasaa nimankii yuhuudda ahaa waxay ku guuleysteen ciidankii abid ugu weynaa oo jasiira alcarabiya lagu soo ururiyo inay soo ururiyaan iyagana waa maalintii ugu dambeysay ay sii joogaan madiina wallahu subxaanahu wa tacaala aclam